maxaa inay dibudac ku keenaysa waansaa qorshihii la waday ahayd in soomaaliya dib loo abuuro si ay u noqoto dad jira oo adduunka uga qaybsato khayraadka adduunkeena layareeya
dagaalada waxaa la yiri waxaa qayb ka ah dad ka soo jeeda gobolada waqooyi maxay kula taha adigu waxaa kaba sheeka anugu meesha madaxlo odooyada markii somaliland magaalada saaisiya dhacay waanay ka soo baxday xama wixii deganaa ilaa kismaayo deganaa shaksiyad waa laga yaaba inay degan yihiin laakiin anigu saddex iyo labaatanka sanadood baa magaalada arrimaha ka soomaaliya qayb kabaan ahayn ka socda imankan anigu meesha mana degno wadana gaba degana markaa wax anoo gacan ku leeyn ma jirto
marka maxay kula tahay dagaaladaas in cidda ka dambayso
waxa weeye siyaasadan ah magaalan tahay qabiil kastoo qabiilka la yimaada laba gobo ee bad iyo doogo ee ahayn fikrad soomaaliyeed ee fikrad dibadda ka timi ah iyo dad soomaaliyeed iyagoo aan ka naxin soomaalida ayaa waxaan keenaya waxaa u kala kala boodaya markaa cidii laga xoog badan yahay aan kala qoriy qoriyo badan yahay ayaa dee lagu duulaya markaa laakiin anagu waxaa la waxaan wadnaama jirto waxaana ceeb ku tahay dawladda waxay ku tahay madaxweyne xasan sheekh oo isaga wixii soomaali loo dhiibo dhan loogu talagalay magaalan tahay cagta loo geliyey in magaalan tahay beelo leeyahay waa waa jeedinaysa inay dad kale ku duulaan waxay tahay foolxumo maxaa marka baaqaad jeedinaysa uu yahay arrintaasi dhiig baa daadanaya dad baa ka barakacaya dad baa isku haya halkaa idinku maxay idinla muuqataa maxaana ku baaqaysaa ani waxay la tahay arrintan qof la dhulkiisa laga qaadayne dalka waa la leeyahay waana ogeysa dhulka waa waa la wada degi jiray soomaaliya galana baa ku leeyahay arsindooyin si nabad ay u deganaayeen dadka dhulka lah israaciil uga soo jeedaana waxa ixtiraam bay lahaayeen dadku way soo dhaweeyeen laakiin imika laylaas laga xaaqo oo ha lagu soo durko waxay la tahay inay soomaaliya u kala fogeynayso dibudhaca ku keenaysa dadka soomaalida saddex iyo labaatan sanadood magaanse leeleeliyey caarkood iyo caruurtood dibadda daafin yihiin in maanta dagaal cusub waa ilaa dooqoodeed aan samaysanayna oo waa meesha qofki xoogaaba qabsanaya xaalka inay dan soomaalida ahayn ummadda soomaalida in laga dhaxaa weeye waxaa fiican in laga dadka loo turaa dhulka waa la wada leeyahay waa la wada degtaa wuxuu ku camirnaa marku dadu kalajaajaaga degaya ku camirnaa laakiin in la kala sheegto oo u soo duulo oo dadka la barakiciyo waxaan arkaa inay foolxumo imaanso foolxumo tahay wallahi waan la yaabay maanta cid lahaa waxaan samayna maamulka maleeshiya laga saaro waan la yaabsaa dadka dadka maamulka sanaya haddii dadkii u dhashay laga barakiciyo oo hub loo soo qaato yaa maamul loo samaynaya waxa weeye in magalaan tahay xubkii iyo dhaqaalihii la doonaya dowladda soomaaliya lagu dhiso la doonaya cadowga soomaaliya lagu baabiyo laka hortago in dad soomaaliya oo beerilaya lagu laayo waxaan umalaynaya inay calaqoxumakin xunjukaya keeni doonto calaqoxuma keeni doonto waxaana iskuweerlay dusha ka saaran tahay madaxweynaha xasan sheekh hadduu ku jiray haddii kalesa ka mas-uula maanta wixii ka dhacaa agagaarka xamar helaysaa internetka ksa cuqaashii cuqaashii ka shaleelada hoose soo jirtay talyaanigu kala xaajoon jiray dadkii kula dagaalamay magaalada talyaaniga dagaalkii dheeraha ka dhacay halkaa taarikhda waa la yaqaana shaleela hoose taarikh maanta la sameynaya maaha marka anagu waxaan aragnaa una cadaalad daro tahay dulmiguna ma fiicna haddaynu daawano dulmigana wiilgeen hore mari mayno markaa waxaan arkaa dulmi inuu meesha ka socdo laga wada dhiidiyaa weeye dadkii soomaaliya calilahooda ma waxaad qabtaa markii beesha dirina halkaas hore u joogi jirtay anu waxa dib ma aqaan laakiin reerka biyamaa la yidhaha dhulka waa degi jireen biyamaa reerka la yidhaha ama waan ka shaqayn jiray shirinbood marka waa ka shaqayn jiray jamaale waa ka shaqayn jiray waan aqaana dhulka ma aqaana inay degaan laakiin biyamaal iyo dee digle waa maqlay tunida orodaydaa jiile dadku waa dega ilaa kurtuwanaya waa dadka jajaada dega marka markay jirto inta laga shaqeeyo janqale jamaamayo waa dhul biyo maal ayaa weye dhulkaasi marka in dhulka la kaa